Deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo aasaasi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin adeegga waxbarashada deegaankaasi oo ah mid aad u hooseeya. Dadka deegaanka Ras Kamboni ayaa hay'adaha dowlad goboleedka Jubbaland ka codsaday in baahiyaha kala duwan ee deegaanka ka jira wax laga qabto. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Ras Kamboni ayaa ka warbixiyay baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira deegaanka, iyagoona codsaday in wax laga qabto.
waxaan u baahana iskuullada ina macalimiinta mashaarkooda naga bixiyo ilmahayna sida iskuulkaan ku eli lahayn madaaristana dhib loo fiiriyo ilmihiina madaaristadan ku eli lahayn hadal badan waxaan salaan iyo hambalyo u dirayna madaxweynahan Jubbaland oo saan noo imaatay iyo taageera iyo odaytinimo iyo wanaag noo imaaday baan salaan gaarsiinaynaa Ee, waxaan codsanayaa ee, in naga warhaayo raas Kamboni uu ka warhaayo madaxweynaha wasiirada iyo xildhibaana waa joogaan noola imaaday nuucaasaan noo imaadan waa hadalno barnaamijkan aan ka wada hadalno naftu waa biyaha liir biyo in la helo haddaana biyo la helin haddee nool ma jirto waxaan manaynaa odayaashii waxaan nahay deegaanka odayaashii magaalada aan nahay mar kasta bulshada waxayna weydiisaa war maa ka hadashaana biyaha annagana waa ka hadalnaa ama hay-ada ha noqdaano ama ha noqdaano mas-uuliyiin jubbaland ka timaade mar kasta frintaas waa gudbinaa ilaa haddan weli waxtar mahayn laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in saacaddaa kadib wax laga qaban doono awalan waxaan rabnaa reer raaskaamood haddaan nahay inaan helno biyaa maceen biya maceen baddaa noola maceeyo dadkaas ummadda ay ku noolaato biyaha waxaan codsanaynaa maadaama odayaashii reer raaskaamboon aan nahay in deegaankan siiba jasiiradahan ee ugu dambaysa reer raaskaamboon ugu dambayso in isha lagu hayo waddanka biyola-aan baahan baa ka jirto abaaraa ka jiro dhibaatooyin baa ka dhacay shaqaaqooyin baa ka dhacay alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin hadda waa la nabdoon yahay in ay dowladdeenna indhaha aydan ka qabsanin in dowladdeenna ay arrintaa u soo jeesato dadkaa u soo jeesato deegaanka ay u soo jeesato sidii biyo loo heli lahaa baad loo heli lahaa daawo loo heli lahaa caafimaad loo heli lahaa waxbarasho loo heli lahaa